waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaalisharax baa tahay madaxweyne hadda wasiirka hore waxbarashada puntland baad soo ahayd ka hor shirkad isgaarsiinaad madax ka ahayd musharaxiin badan baa socota madaxweynuhu ka mid yaho ra-iisul wasaaruhu ka mid yahay maxaad uga duwan tahay maxaad dadka u soo bandhigaysaa maxaadse dalka u qaban lahayd haddaad nasiib u yeelatid inaad tala dalka qabatid walaalow horta soomaaliya waa dal qani ah waa dal homogeneous dal dal isku mida weeye oo dadkiisu isku mid yihiin waa isku diin waa isku af waa isku dhaqan waa wiiliya walaalki waa wiiliya seedigi weliya sudogi waxaan rabaa dhibaatada ugu badanoo soomaaliya haysatahay waxa weeye waxaa la yidhahda hogaan xuma ama leadership crisis waxaan rabaa soomaaliya waxay u baahan tahay qof siyaasiya han leh dhaqanka dadka yaqaana jeebkiisa ka weyn khibrad ku filan leh oo dalka uu ku maamuli karo ummadda soomaaliyeedna isu keena una horseeda dariiq reconciliation iyo dib heshiisiyeen sax ah sida wadanadii dagaalada sokeeye ay ka dhaceen anugu waxaan kaga duwanay siyaasiyiin fara badan waxaan kasoo shaqeeyey labada dhinacba dhinaca private sectorka oo madaxaan ka noqday shirka kamida shirkadaha ugu waaweyn oo weli laygu xasuusto wixii aan ka qabtay iyo dhinaca dawladda oon u tartamay xilka madaxtinimada puntland kabacdina markii aan waayey si sharaf leh aan ula shaqeeyey madaxweynihii wasaaraddii waxbarashadaan qabtay sanad iyo bar wasaaraddaa meeshaan gaarsiiyey waxaa markhaatikaa dadka jooga hadda intaa ka horna waxaan kasoo shaqeeyey hanti dhowraan u ahaa dawladda abudabay ee xafiiska u qaabilsan hanti dhowrka shirkada brivateaan soo maamulay ilaa u k waxaan qabaa inaan ku jiro dadka soomaaliyeed ee ka iskulansaday khibrad xagga privatekaa xagga publica dad aqoonta iyo weliba xiriirkaan la leeyahay bulshada hadday noqon lahayd qaybaheeda kala duwan gaar ahaan ganacsada dadka ah dadka siyaasiyiinta odayaasha dumarka dhallinyarada waxaan qabaa haddii xilkaan ku guulaysto waxa ugu weyn aan kusoo kordhin karaa waxay noqon doontaa inaan noqdo nin ka weyn jeebkiisa han leh soomaaliyana legacy ma u soo celiyo ee diyaar u ah qofkii aan ka helay intaasna waxaan diyaar u inaan kula shaqeeyo oo ku garab istaago oo weliba aan ku taageero soomaaliya waxay ku jidhaa leadership crisis ama waxay ku jidhaa hogaan xumay ku jidhaa dalalkii nala midka ahaa ee shan iyo toban sano labaatan sano kahor dagaalku maray liberia sierra leon rwanda congo xataa south africa kulligood waxaa looga baxay in si xalaala loo wada hadlay commission dib heshiisina la sameeyey dadkii laysu soo celiyey qofkii gafay uu ictiraafay kii laga gafana uu cafiyey kabacdina hogaana uu soo baxay dalkaa ka saara rwanda maanta waxay ka mid tahay dalalka africa ugu horeeya dhinaca maamulka iyo dhinaca nidaamka iyo dhinaca dhaqaalaha soomaaliya way ka jaanis badan tahay wadanadaas oo dhan maxaa yeele waa dad muslima waa dad kulligood isku madhabo shaafici ah kulli sunni ah waa dad isku madhabo shaafici ah waa dad kulligood ehel isu wada ah waxaan qabaa hadday hogaan fiican hesho inay wax badan soo kordhin karto soomaaliya hal qofii wax ma sixi karo waxay u baahan tahay willing partners ama dad diyaar u ah collectively ama guud ahaan inay wada hadlaan soomaaliya u daneeyaan taariikhda ku soo celiyaan khaladaadkii dhacay waxaan qabaa qofkii ugu jaanis badnaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud buu ahaa wuxuu soo kordhiyey saddex dowladood saddex sana afar sano gudahood boqol iyo toddobaatan wasiir wasiir ku-xigeen iyo wasiiru dowle hal wasiir oo shaqadiisii sanad ka badan joogay oo wax qabtay ama qaban karaa ma jirinin inuu isiraacay saddex sano ka hor maantana isaga iyo ra-iisul wasaarihiisiiba iyagoon wax la taaban kara miiska soo saarin inay musharaxiin yihiin afar sanooo kale oy soo noqdaani disaster bay soomaaliya u tahay waana baabiinaysaa taasna inaan ka fakanno baan u baahana waa garta tan u dambaysa goormaad is leedahay doorashadu way dhici kartaa ama waa la qaban doonaa waxaase la dhahaa doorashada waxaa ku guulaysanaya ninkii jeeb weyn ama dalalka qaar ay wataan ama beesha caalamka marka wax xalaalah inay ka soo baxaan rajadaa ka qabtid wa doorashadu inay waktiga dhacayso cidna ma taqaano sida muuqata waddankii waxaa la geliyey xaalad aan aan qurux badnayn wax alla wixii laysla waafaqay oo heshiisye ahaana xataa kuwii aan xalaasha ahayn oo xataa laga aamusi lahaa waxaad moodaa in la jiray maantay soomaaliya waxay ku noqotay transition runaday ku noqotay madaxweyne aan sharci ahayn ra-iisul wasaare aan sharci ahayn baarlamaan aan jirinin cidda keliya oo la oran karo waa jirtaa waxa weeye guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal iyaguna waxay ahayn shaqaale xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha ka tirsan halka ansertinti baa ka muuqata annagu maanta waxaan la kulmi doonaa intayada musharaxiinta ee magaalada garowe jooga ee ergeyga gaarka ee qaramada midoobay michael keating ee saris shiga waxaana rabnaa inaan hor dhigno meesha loo socdaa inay khatar tahay wax commitmentii ama heshiisoo hadda ka baxay sharci ahna inaysan jirinin waxaana loo baahan yahay si deg dega dadka mucaaradka iyo dowladda iyo beesha caalamku inay ishor fadhiistaan lana helo wax looga baxo khatarta jirta muxuu la dooran doonaa arrintaasi waxay u taallaa xubnaha baarlamaanka yaa u jeeb weyn ma helayaa khasab ma aha madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xilka haya ra-iisul wasaarihiisa hadda xilka la haya iyo inta la midkaahi waa la soo tijaabiyey waa la tarsigareeyey waa la tarsigareeyey waa lagu fashilmay u malayn mahayo billions hadday bixiyaan inay jaariskaa leeyihiin dadka kale mucaaradkaa waxaa iman doona qofkii dalka iyo dadka waxaan isle wuxuu soo kordhin kara waa dhici karaa lacagtu inay shaqayso laakiin lacagtu wax kasta mar kasta maaha soomaaliya waa dad isyaqaana waana dad isfar og waxaan aada uga xuma inaan arkay dad fara badan oo musharaxiina oo markay hadlayaan ka hadlaya inay ra-iisul wasaareyaal yihiin waxay qaban doonaan hadday tahay caafimaadka waxbarashada hantida dhulka dib heshiisiinta geedaha ee dhalinyarada mataqaanaa qabuuraha yani waxaad moodaa inaan ilaa hadeer madaxda xataa ragga madaxa u tartamaya qaarkood inaanay xataa fahamsanayn shaqada madaxweynuhu waxay tahay musharxa madaxweynuhu shaqadiisu maaha shaqada ra-iisul wasaaraha waxaa khilaafka keenan ayada asaas oo ah madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu constitutionka ama dastuurka ilaaliyo inuu dadka isu keeno inuu sharciga lagu taagnaado ra-iisul wasaare karti leh oo dalka wuxuu soo kordhin kara inuu magacaabo shaqadiisu maaha isagu inuu sharaxo inuu qabanayo shaqada ra-iisul wasaaraha waxaan qabaa khalad weyn baa halkaa ka muuqda waxaan rajaynayaa soomaaliya inay shan iyo labaatan sano ka bacdi usoo noqoto sida macquulkaa qofka ilaahay u qadaray baa guulaysanaya anigu haddaan guulaysana waxaan rajaynayaa kuna dadaalaya inaan wax la taaban kara ka tago haddaanan ku guulaysana qofkii hankaa leh inaan garab istaagan diyaar u ah
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali